weli inta badan waxaa dib aan u howlgelin goobihii ganacsiga ee ku burburay qaraxyadii baabuurta ee saddexdii oktoobar ama ku dhowaad bil ka hor ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ganacsiga qalabka elektroniga ah waxaa ku tiirsan dhalinyaro maalin walba nolol maalmeedka qoysaskooda ka soo saaran jiray moxamed faarax yuusuf wuxuu ka mid yahay ganacsatada suuqa telefoonada lagu iibiyo sidoo kale wuxuu ka mid yahay milkiilayaasha dhismayaasha suuqa wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane ayuu uga waramay muddo bil ah kadib sida xaaladda suuqu ay maanta tahay
meeshaan musiiba ka dhacday weliba suuqan electroniga weliba si kaasahu u saameeyey qaraxii meeshaan soddon iyo shan dukaan boqolkiiba soddon waxaa la dhihi karaa hantidii ku dhex tiila way baaba-day midda kale haddana haddii de waxa weeye masiibadii dhacday de waxaan isku daynaa haddana intii haddana la dayactiri kara in dib la dayactiro kuwa waa lagu soo noqdayoo ilaa shan maalmood camala la degan yahay kuwana weli waxaa ku socda shaqadiiga ku socota suuqan arintaas dhibaatadaas la egaa soo gaartay marka tiro intee la eg oo dhalinyaro ah oo ganacsigan qaar milki lahaa qaar shaqaale ka ahaa oo noloshooda ka heli jirta halkan ku nooleed
waxaa la dhihi karaa dhalinyarta meeshan ku nooleeday afartameeye soddon iyo shan afartame meelahaasay u qiyaasan yihiin nin walbana haddii u liid noqda waxaa ku tiirsaneed toban qofood oo familiyaha ku tiirsaneed oo uu maaragtay noloshooda meeshan ka soo saari jiray intii oo dhan hadda gebigood waxa weeye waa baagamuda la dhihi karaa horta khasaaraha qofkii qayaamo ku khasaaraa khasaaray laakiin khasaaraha adduuna meeshan ka dhacay waxaa la dhihi karaa hantida ninkii milkiyadda guriga iska lahayne culaysaa soo gaaro wuu burburay gurigii ninkii shaqaale ku deganaayey kira ku deganayne dhaqaalihii ku dhex jiraa ku burburay macnaha oo labadaa culaysba waa jirtaa
marka dhalinyaradii meeshan ganacsiga ku lahaa qeybtii ganacsigooda ama hantidooda waxun ay kaga badbaadeen hadda mar haddii meeshii burbur uu weli ka muuqdo oo dhismihii iyo dayactir a wadaan ayaga xaggee noloshooda iyo meel ay ku shaqaystaan ma jirtaa
nimankaas meel ay ku shaqaystaan ma laha magaalada de waxaa weye waa santarkii meeshii looga bartay oo badeecadii looga bartay oo electroniahana meeshaan waaye maalin walba waxaa weeye sidii nin oo dukaan usoo shaqo tagahay anagoo shaqadii wada intay noo imaanaan ay kormeeraan ay leeyihiin war xaggee wax kuu marayaan xitaa aniga jimco ma joojin shaqadan meeshaan ka waday maalin yowmal jimca xitaa uma joojin culayska ka jira meesha awgeed
hadda goobaha furan ee shaqeynaya maxaa lagu qiyaasi karaa
goobaha horta afartan iyo dhowray ahaayeen afartan iyo dhowrkii hadda waxaa dansan adiga shan iyo tobanah hadda weli aan soo shaqo gelin oo inta kalena wax adiga shan maalmood shaqaynaa wax lix maalmood shaqaynaa intaas waa ay u kala qaybsan yihiin baaxadda khasaaraha ee dhaqaale ahaan soo gaaray isku dardar ama intaa ku qiyaasi karto suuqa iyo dadkii ku dhex noolaa oo ka ganacsanayay iyo hantidii tiile
meeshan afar wiil oo dhallinyaraa oo ku shaqaysan jirtay horta way ku dhaawacantay waxay jiraan muqdishoay jiraan ilaahay haw boogadhayaan leeyahay hantidiine waxaa jira xitaa nin oo farsamo yaqaan ahay markaan hadda asiga kusoo halqabsado combyuter oo sakuuradada ku jebiyo oo baasweerada kula shubo taleefanada lahaay oo waxna samay jiray wixiiba dam ay uga yiraahdeen qalin asoon kala bixin meeshii oo hore uga tegaba kiradii ku go-needayoo bisha saddexdeed iyo qaraxu dhacay xitaa wuu iska bixi waaye wuxuu yihi maaragtay abtigu meelan wax ka bilaaba ma lahaba marka hadda dhismaha aad samaynaysaan oo goobihii burburay ma kirada waxay ku socotaa ama dhaqaalaha waxaa ka qaadaysaan dadkii ku ganacsanaya mise idinkaa jeebkiina ka dayactiraya meeshan masiiba ka dhacday qof walbana intuu uu woodo inuu masiibada ka qayb qaataa la rabaa haddaan nahay qoladii guryaha iska laheyd oo milkiilayaasha aheeday anigana aan ka mid ahay waxaan sameeyey maalintii saddexdii bisha oo qaraxu dhacay ilaa aan maanta wada kira kuma socoto maalinkan furaha ku wareejiyaan waxaan rabaa inaan idhaahdo bal haddee ilaahay subxaana watacaala hay baa xaggiisa wax jiraane had haddana haydii bilaabato ciddii soo geli karta iyo ciddii musalafto ka baxay daba saameynta qaraxyada noocan ah dhaqaale ahaan iyo shaqooyinkii ay hayeen dhalinyarada maxaa ku tilmaami kartaa ay ku yeelan karto walaahi sida saxda marka loo hadlo dhalinyaradan nin oo shirkadaha deyn ka soo qaata oo meeshaas laga soo maalgeliyey iyo nin eheladiisu maalgeliday dad dhallinyarahoo noocaas noloshooda ku maaraynayay ahaayeen waxaa la dhihi karaa ma ahan khasaarihii dadkaad culayska soo gaaray midka caadiga waa ka weyn yahay waayo qof deyn soo qaatay oo wuxuu kusoo deyn qaatana ay ka burbureen deyntiina lagu leeyahay nololna oo nooloo nololna laga rabo waa la macnaha waa la qiyaasi karaa qofkii muslimahoo dhan waa qiyaasi karaa iyo qofkii ibni aadanahoo dhan kaasina wuxuu ahaa moxamed faarax yuusuf oo ka mid ah ganacsatada suuqa teleefanada oo u waramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane